taswiirta saddex iyo labaatanaad ninka la yidhaahdo jezabel ayaa wuxuu diray fariinwade ee u sheegay elijah inuu dil doono elijah waa uu cabsaday oo cararay oo waxa uu markaasi arkay geed uu ku hoos nasto waa uu qalbi jabay oo uu yidhi waan haystaa wax igu filan qaado jirkayda ayuu yidhi kama fiicni kuwii aniga i dhalay ama awoyaashaydii markaa ayuu hurday waxaa la hadlay malaa'igihii oo taabtay oo ku yidhi ka kac oo cun waxaa jiray biyo iyo cunto uu cuni karay waan la yaabanahay sida aad dareemi lahayd haddii aad adigu tahay elijah laga yaabo inaad tahay mid rumaysan ciise masiix oo aad ka rumaysan tahay adiga dadka jooga waddankaasi oo dhan oo ay kuu wada cadow yihiin oo ay doonayaan inay ku dilaan waxaa laga yaabaa laftaadu inaad qalbi jabto markii uu elijah ka kabtay dhibaatooyinkii ayaa ilaah la hadlay oo ku yidhi tag oo doon elisha oo wuxuu ku yidhi bar nebinimada runta ah oo markaa labadooduba markii dambe waxa ay garteen oo ogaadeen elijah in ay wakhtigiisu tahay inuu dhinto ama tagaba maalin maalmaha ka mid ah iyagoo wada socda ayaa fardo ololaya ka yimid samadda oo waxay la tageen elijah markaasuu elishah dhawaaqay oo yidhi aabbahaygiiyow aabbahaygiiyow laakiinse elijah waa uu tegey laga yaabo markii aan xaqnimada ku dhaqanayno ama xaqa aan samaynayno inaan u aragno wax kasta inay naga soo horjeedaan oo mararka qaarkood waxaa nagu dhacda in aan qalbi jabno oo aanu damacno inaan iska dayno taasi iyada ah weeye waxaa ku dhacay elijah markii uu doonayay jezabel in uu dilo laakiin ilaah muxuu sameeyey ilaah wuxuu u soo diray malaa'ig siisa cunto iyo biyo oo nasi siisa saaxib markii aanu qalbi jabno ee aanu moodno inuu naga soo horjeedo dadka waxaa wanaagsan in aanu fursad u yeelanno in aanu eegno ereyga ilaah ee aanu akhrino kitaabka saaxib kitaabka injiilkaa ama ereyga ilaah waa cuntada nolosheenna oo waxaa la rabaa mar kasta inaannu akhrino